saraakiil hirti waaberi ayaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxay gaardis ku mareen jidka weyn ee magaalada hargeysa iyagoona dhoolatus kusoo bandhigay gaadiid tiro badan oo ciidamadu leeyihiin ayaa isna goobta lagu soo bandhigay kuwa nooca dagaalka ah libaaxyo fardo awr dibi iyo xayawaano kala duwan oo ku labisan astaanta calanka somalilan ayaa iyaguna qeyb ka ahaa dabaaldega shacab tiro badan oo caruur iyo cirooloba leh kuna labisan calanka ayaa iyaguna goobta lug ku mariyey iyadoo qoraxdu ahayd mid aada u kulul haddana shucuurtooda waxaa ka muuqatay inay ku faraxsan yihiin ka qeybgalka toddobiyo labaatan guurada kasoo wareegtay markii somalilan ku dhawaaqday inay ka goodo soomaaliya inteeda kale meheradaha ku yaala magaalada iyo wadooyinka ayaa ahaa kuwo camiran islamarkaasina uu ka dululanayo calanka somalilan intaa kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagoona ugu horeyn hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxaan hambalyo bogaadin u dirayaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha somalilan ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha adduunkaba ku sugan waxaan si gaara u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexdo haliyeeyada aan aan fadhiyin een harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiina iyo dalkiinu wuu idin ogsaa yahay taariikhdana way ku jirtaa waana laydinku xusuus loo daanaa intay somalilan jirto maanta oo kale toddobiyo labaatan sano ka hor shacabka somalilan waxa uu ugu suntan yahay maalin milgo miisaan iyo maamuus culus leh waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasladeen qarnimadoodii luntay waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xornimadoodii ka dhacantay oo u dhacantay laabxaadnaan iyo xoog la-aan iyo xiise soomaaliyeed ee seejisay gubanimadoodii waxa hubaal ah oo aan caadsaarayn in somalilan halgan dheer oo hayaan dheer kadib ah ay soo ka soo kabatay intii kadeed mudatay maantana ay ku naaluunaysa xorriyadeeda iyo calankeeda sideed iyo tobanka may waa midhihii go-aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay shirweynihii ayakatashiga somalilan ee magaalada burco kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii madaxweyne muuse biixi cabdi oo khudbadiisa sii wata ayaa sheegay waxyaabihii u qabsoomay somalilan muddadii ay jirtay maanta somalilan waa qalab toddobiyo labaatan jirsaday oo leh dal calan ciidan cumlad cudud iyo cuud aan la soo haweysan karin oo aanu nina aan ku dhiran karin walaalayaal waxaynu dib u dhisnay una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka waxaynu yegleenay oo aynu hirgelinay dastuur qaran oo ay u codeeyeen sagaal iyo toddobiyo sagaashan boqolkiiba dadka ku nool jamhuuriyadda somalilan waxaynu dib u hirgelinay dhammaan adeegyadii caafimaadka bulshada sida waxaynu hirgelinay waxbarashadii caafimaadkii biyihii kaabayaashii dhaqaalaha waxaynu dalkeenna ka dhignay dal dimuqraadi ah oo leh axsaab badan oo tartanta walaalayaal kamaaldharinta hamiga iyo higsiga qarankeennu waa mudnaanta koowaad ee siyaasada arrimaha dibadda iyo sida ictiraaf caalamka ay ugu helahay tiirarka koowaad ee siyaasada arrimaha dibaddu waa nabad kuwada noolaashaha dhammaan caalamka oo dhan iyo dariis wanaagga dalkaynu jaalkanahay tiirka labaad waa in iskaashi dhow lala yeesho dalalka dariska ah dhinaca ammaanka dhaqaalaha horumarinta iyo waxwadaqabsiga tiirka saddexaad waa is-ixtiraamka iyo xaqdhowrka xuquuqda qarannimo ee dal waliba uu leeyahay xuquuqda bini-aadnimo ee qofka iyo horumarinta nolosha bini-aadmiga magaalada hargeysa oo munaasabada ugu weyne ay ka dhacaysay ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada horteeda waxaana kasoo qeyb galay wafdiyo ka socda wadamada etoobiya kenya uganda finland norway u k u s a e u dowlad deegaanka soomaalida etoobiya safiirada jabuuti etoobiya iyo turkiga u fadhiya somalilan hay-adaha somalilan ka taageera dhaqaalaha guddoomiyayaasha labada aqal ee guurtid iyo wakiilada asxaabta siyaasadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta soo maray talada somalilan sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa